barnaamijka dhallinyarada maanta
halkani waa washington laanta af soomaaliga ee v o a aad ka dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban hereerka efyemyada geeska africa iyo caalamkao dhan oad nagala socotaan boggayaga internetka ee v o a somali com
duur wanaagsan dhegaystayaal idilkiimba waa isniin labaatanka bisha agas sanadka laba kun iyo siddeed toban idaacadda duurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta waxaa halkan idinkala socodsiinaya anigoo ah jamaal axmed cismaan iyo cabdixakiin maxamuud shiro ah
qodobada dhegaystayaal aad ku maqli doontaan idaacadda duhurnimo barnaamijka dhallinyarada maantana waxaa ka mid ah dhallinyarada soomaalida ee ku nool magaalada colombos ee gobolka ohaya ee dalka maraykanka oo la siinayo tababar iyo weliba wacyigelin lagu kobcinayo islamarkaana kor loogu qaadayo mustaqbalkooda waxyaabahan gaarka u eegno waxa ugu weyn hadda inaan samayno maaweelo aan ku mashquulinayno iyaga si aanay wakti ugu helin inay dibadda istaagaan oo dhallinyaradii islaan oo ay ugu horreysay basketbolkay aada u jecel yihiin waxaan u sameynay basketball league oo soconaya ilaa iyo bishii toddobaad ko iyo labaatankeedii uu bilowday ilaa bisha sagaalaad labiiyo labaatankeeda
waxaa sidoo kale aad dhegaysan doontaan dhallinyarada magaalada jigjiga oo ka qayb qaadanaya dejinta xiisadda iyo dib u soo celinta bilicda magaalada dabcan sidoo kale intaan idaacadda ku guda jirna waxa aan iyaguna ka midhnaan doonin dhinacii kaalmaha heesaha
wiil waad samayd ereyada kalgacal kii odhan jiray ubaxay jannadinta ugu jecla ayaa arkoon waa tahay heestaasi iyo heese kaleba barnaamijka ayaad ku dhegaysan doontaan ciyaarihi ayaan ka marnayn sidoo kale inta uu barnaamijka socdo marka horese ku soo dhowaada warkii dunida maleeshiyaad looga shakisan yahay inay taalibaan yihiin ayaa dad rakaab ah oo la socday kolonyo basasah ka qafaashay waqooyiga afghanistan isniinta maanta afhayeen u hadlay maamulka gobolka kundus ayaa sheegay in kooxdu ay joojisay saddex bas xilli ay ka safrayeen gobolka takhaar kuna sii jeedeen kaabuul maleeshiyaadka ayaa la tilmaamay inay ku qasbeen rakaabka inay kasoo wada degaan basaska kadibna ay wada kaxiistaan kooxda taalibaan ayaanan sheegan mas-uuliyadda afduubka dhacdadan ayaa imaanaysa maalin kadib markii madaxweynaha afghanistan ashraf khani uu si iskiisa xabad joojin lala galo taalibaan ugu dhawaaqay si loo xushmeeyo maalmaha ciidda carafo xilli ay sidoo kale kooxda taalibaan ay cagta mariyeen degmo ku taalla waqooyiga dalkaas islamar ahaantaasina looga shakisan yahay inay gacanta ku dhigeen ciidamo ka tirsan kuwa dowladda afghanistan
ugu yaraan shan qof ayaa dhintay kadib dhulgariir fiidnimadii axaddii ku dhuftay jasiiradda loo dalxiis tago ee lambuk ku taalla dalka indonesiya iyo weliba jasiirad kaleoo taasi la daris oo iyadana lagu magacaabo sumbawa istobo burwo nugroho oo ah hafayeen u hadlay wakaaladda masiibooyinka ee dalkaasi ayaa maanta sheegay in dhimashada dhulgariirkan oo xaddigiisu ahaa ku dhowaada toddoba magnitiyud oo ah qiyaasta lagu qiyaaso dhulgariirka ay dhimashada sababeen burburka dhismayaasha ee dhulgariirkaasi keenay isagoo intaasi ku daray in dhulgariirkan uu dhacay saacada uun kadib markii dhulgariir qiyaastiisu ay ka badnayd lix magnitiyuud uu nalka ka jaray qaybo ka mid ah jasiiradda lambog dhulgariirkan shalay dhacay ayaa imanaya laba toddobaad uun kadib markii dhulgariir kale uu ku dhuftay isla jasiiraddan kaasi oo sababay dhimashada in ka badan afar boqol oo qof
door wanaagsan dhegeystayaal halkaad warkaasi ka dhegeysanaysan waa v o waynu gudogalno qodobada aan idinkugu hayno barnaamijka dhallinyarada maanta urur maxalli oo ka dhisan magaalada colombos ee gobolka ohio ee dalkan maraykanka ayaa muddooyinkii ugu dambeeyey waday dadaallo ay dhallinyarada ku siinayaan tababar iyo wacyigelin ay dhallinyarada kaga mashquuliyaan waxyaabaha mustaqbalkooda dhaawici kara hodan aadan maxamed oo agaasimaha fulinta ee ururka our helbers oo ah ururka hawshan fulinaya kuwaasoo gacanta ku haya dhallinyaro gaaraya siddeetan waxaana cabdixakiin maxamuud shiro wax uga warantay sida ay fikradani ku timid iyo weliba isbedelada ay dhallinyaradaasi ku imaan ilaa iyo hadda
fikirkan waxaa nagu dhaliyey sanadkii kii magaaladeena columbus ohio waxaana looga laayay dhalinyaro badan oo soomaaliya qiyaasahaan inay sagaal ahaayeen baan jeclahay mana ay ahayn columbus meelaha dilalku ka dhacaan inta badan sida canada iyo minnesota ayaan ka maqli jirnay brogramo markii diyaar ahaa oon anigu hadda garanayana ma jirin dhalinyaradiina dilkiina wuxuu noqday wax markii xoogaa la joogaba laleeyahay dhalinyaro soomaaliya la dilay inta badanna loo badinaya ayaga inay isdilayeen oo hadhow raadraac la waayay marka waxaan markuu nagu batay waxaan go-aansanay in uun aan wax ficila la nimaadno leanna qofku waxaa wax badbaadiya qof walba qofkiisa ayaa badbaadiya ilaahay baa wax badbaadiya sikastay ajaanib isku u dayaan inay dhalinyarada wax u qabtaan e culturekoodii iyo diintoodii iyo qaabkii wax loogu qabanayay baana isla keenayn waxaan sameynay brogram marka la yidhaahdo our light oo macnaheedu yahay iftiinkayagii ma aanan rabin inaan isticmaalno magac negative ah oo sida in daroogadii ilmihii laga gooyo ilmihii isdilaya in la tarabiyeeyo waxsaas maanan rabin waan garta waxaan isticmaalnay magaca our light oo ah iftiinkayagii inta badanna dhalinyarada waxaan u sheegnaa waxaa tihiin iftiinkii bulshada way iftiinkaasi hadduu dame iyo hadduu daciifaba bulshadu meel ma gaarayso waan idinka waa hagaag marka en arrimaha aada sida gaarkaa diiradda u saartaan eed waxyaabaha aad gaarka u eegtaan maxaa ka mid ah waxyaabahan gaarka u eegno waxaa ugu weyn hadda inaan samayno maaweelo aan ku mashquulinayno iyaga si aanay wakti ugu helin inay dibadda istaagaan oo ay dhalinyaradii isdilaan oo ay ugu horeyso basketballkay aada u jecel yihiin ayaa waxaan u sameynay basketball league oo soconaya ilaa iyo bishii toddobaad kow iyo labaatankeedii uu bilowday ilaa bisha sagaalaad laba iyo labaatankeeda oo isreebreeb ah aakhirkana kooxi ku guuleysan doonta haddii ilaahay idmo iyo wacyigelin ah in naftooda la dhiso oo workshops iyo galaasyo ay qaadanayaan oon isleenahay noloshooda ha lagu bedelo wagaag saynu ka warqabno hodan n dee qoysas kala duwan bay ka yimaadeen xaafado kala duwan bay degan yihiin nolol kala duwan bay ku nool yihiin see aad isugu heshaan dhallinyaradaas marka laga yimaado tan tartanka aad u qabateen inaad wax u sheegtaan ood ka dhaadhicisaan ood noloshii aad sheegayseen iyo wacyigelintiina aad u gudbisaan wallaahi dhalinyaradu dad dad xun ma aha dhalinyarada soomaalida anigu mahmahayaha soomaalida oo dhalinyaro intuu labaatan jir intuu geed ka boodu talo ka boodayo waxyaabaha aad baan uga soo horjeedaa adduunka waxaa kala wada waa dhalinyaro laakiin annaga community ahaan soomaalida dhalinyarada aada looma qiimeeyo marka dhalinyaradu waa dad aada u wanaagsan laakiin doonaya un in la gacan qabto haddii ay og yihiin barnaamij meel ka soconaya iyo wacyigelin meel ka soconaysa oo gaar ahaan activitiyada ay jecel yihiin sida basketballka ah loo sameeyo uma baahna in loo yaro iyaga ayaa ku imaanaya hadda annaga sideetanna gacantan ku haynaa wax badanna waiting list bay noogu jiraan wagaag markaynu si guud u eegno hodan dhalinyarada xaaladooda isdilitaankan iyo xaaladaha lasoo darsayay marka aynu eegno waxyaabaha la tilmaamay asaasiga oo ah waxaa ka mid a waxbarashadoo kale inay dugsiyadii dhalinyaradu tagaan oo ay waxbartaan oo ay dada tartamaya noloshii fahamsan noqdaan iyada taasi waxbarashadoo kale seed uga gacan qabataan inay iskuuladii tagaan ay waxbartaan ay noloshoodii wataan workshop yadaas waxaa kamid a qeybo waxbarashada lagu saaraya xooga oo jaamacadaha lasoo casimayo iskuullada magaalada ka jira lasoo casimayo maalintaa dhalinyarada lagala hadlayo muhiimada ay leedahay waxbarashadu iyo iyaga muhiimada ay uleedahay sidoo kalena qof allaale qofkii markaas emotional noqdo ama dareemo waxbarashadii inuu dib ugu noqdo on the spot meesha isagoo jooga qofku iska register gareyn karo oo iskuolkii lagu celin karo midka iskuolka already ku jirayna lagu dhiirigeliyo wixii asaga markaa ku adagna u anaga dib noogu soo noqdo oo dhalinyarada gacanta ku haysaa ay ka caawinayaan waa hagaag n nolosha caadigaa markaynu ka hadlayno n waalidka wuxuu ah gaar ahaan hooyadoo kale hadday noqoto iyo aabihiba hadday noqoto iyo weliba cidda kale dee mas-uuliyadda ilmahaasi gacanta ku haysa n dadaalkiinan aada wadaan door nooceeyay ku leeyihiin waalidiinta caruurtu se inay caruurtu xaaladan ku sugmaan iyaga laftirkoogu doorma ka qaataan hadday dayacaad xaggooga ka timaado waalidiintu horta hooyada iyo aabuhu way kala duwan yihiin waxaa aada inta badan anigu aan u aragnaa hooyo meel kastoo tegsidna waxaa la arkaa hooyo ilmihii agoona waa agoon laakiin ilmo badan oo aaba leh oo iska agoona baa jirta oo aabaha aan la arkin marka dhibaatada ugu badanna meesha ay ka timaada waxaa weeye hooyadii oo keligeed ilmihii iska daba dhacdhacaysa iyo wiilashiio markay qaan gaaraan hooyadii dee wax badan aanay ka qaban karin sidaasna uu ilmihii oga lumo wadadii uu marayay haddaan kuu raacayo mar baan in yar oo ciyaalkaygan waxaan xakisiinayay erayo yar yar oon anigu isku aadiyey markaan arkay waalidku siday u jecel yihiin inay ilmahoodu wanaagsanaadaan laakiin aanay haddana fahmaynin nolosha meeshay ka bilaabanayso anagoo tusaya haddii aad waxa ila doonaysid meesha noloshu ka bilaabato waa xiriirka labadiina idinka dhexeeya xiriirka labadiina idinka dhexeeya aan hagaajino marka ereyadaas waxay ahaayeen hooyo iyo aabow aayo ma ila dooni eedar ma ila dooni inaan adi adeeciyo allah ma ila dooni intaa haddaa ila doonaysid aqal nabadi taaliyo farxad idin dhex martay iyo jacayl baa asaasahee kaacan wada abuurre ka aan wada abuurne wixii hala wada galo hala wada sameeyo haa haddii marka la wada abuuro aqalku haddaanay nabadi oonin hooyadii aabihina xiriirkii jacaylkii ka dhexeeya una wanaagsanayn dee miraha inaad sugtid inuu ilmihii allaha adeeco adiga ku maqlo dee haba suginba waa gag marka waa aad bay waalidiinta u dadaalaan gaar ahaan hooyada waxa meeshay hadal wax ka hadlaysan yihiinna waa halkaa waa gag in caruurta amaba dhalinyarada markaynu ka hadlayno qurbaha gaar ahaan dee magaalada ohio oo imkaa joogtaan oo kale n deegaano badan oo ka mida qurbaha hadday noqoto gobolkaasi aad degan tihiin iyo hadday noqoto guud ahaan waqooyiga america iyo qaaradda yuruba deegaano ka mida aad baa looga dayrayaa dhalinyarada marka khataraha ku gadaamana la tilmaamo waxaa ka mida balwadahoo kale iyo weliba inay carruurta iyaga dhexdooda isdilayaan saadaba hore oo carabaabtay in ma jiraan hodan caruur ama dhalinyar inta aad wacyigelintan siiseen aada la hadasheen noloshoodii wax ka bedelantay noloshii caadiga ahaa ku soo noqday kadibna waa isbeddel laga dareemo ku soo biiray carruurtii iyo dhallinyaradii kale waxbaranaysay caadiga ahayd way badan yihiin way jiraan dhalinyaradu dhalinyaradu maxuma dhalinyaradu waa dad aada u wanaagsan waana dad honest ah waalidka waa laga yaabaa inay wax ka qariyaan laakiin markaad wareysatid oo aan la fadhiisto gaar ahaan waxay kuu sheegayaan wax alaala noloshoodu waxay tahay waxay kuu sheegayaan aanay jeclayn nolosha inay ku jiraan qaar baa waxay ku dhahayaan war anaga waxaan nahay kasoo qaad soddon qof oo dhalinyaro ah oo asxaaba oo dugsi isla aado iskuol isla aado balwadda iskula jira marka aniga keligeeya ma caawin kartide sodonkaba waa in la wada caawiyo taas waxay tusaysaa marka ilmahan inuu doonayo meesha inuu ka baxo laakiin dhibaatada haysatid saana uga bixi karin isagu way jiraan dhalinyaro badan oo iskuulaadkii ku celinay shaqaysta hadda markii hore aan shaqaysan jirin oo balwad lahaa marka dhalinyaradu garab unbay u baahan yihiin laakiin iyagu waa dad dad ku dhex dhacay say uga baxaan aan garanay hodan aadan maxamed oo agaasimaha fulinta urur dhallinyarada waxygeliya gobolka ohaayo ee ka dhisan ayay taasi ahayd waxaana ay u waramaysay wariyaha v o a cabdixakiin maxamuud shuruuc oo hadda idaacadda ila daadihinaya
duhur wacaana wanaagsan dhammaantiinma dhegaystayaal halka weli aad nagala socotaan waa idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhalinyarada v o a oo idinka imanaysa washington rabshadihii dhowaan ka dhacay magaalada jigjiga iyo guud ahaan dowla deegaanka soomaalida etoobiya ayaa saameyn taban ku yeeshay dhallinyarada deegaankaasi ku dhaqan daba saameynta ayay rabshadaasi ku yeesheen dhallinyarada oo ay ka mid tahay kala qaybsanaan ayaa wariyaha v o eda barkhad maxamuud kaariye oo arrimahaasi ka waraystay maxamed yuusuf oo ka mid a dhallinyarada deegaankaasi islamarkaana waxa uu kula kulmay magaalada hargeysa isagoo ugu horreyn wax ka weydiiyey sida ay xaaladdu hadda tahay xaaladda horta magaalada jigjiga waad maqasheen kolley waxyaabaha yaryar ee dhacay wixii dhacay maaragtay aad baan kolley uga xunnahay annagu ka dhallinyar ahaan waxa weeye dhammaan dadkii wax ku noqdayna waanu ka tacsiyeynaynaa waxa weeye dhalinyarta iyo magaranaysa waxa weye wixii dhibaato soo dhacay oo dhan oo maarata waxa weye aad baan maarata uga xunnahay xaaladdu imika aad bay u fiican tahay alxamdulillah dadku wuusa dhexgalay dadkii nabad baa laga dhaliyey waa laga shaqeeyey maarata waxa weyaan si fiican bay dowladdu maarata maarata xoogga u saartay markaad eegto arrimihii ka dhaca jigjiga iyo guud ahaan deegaanku saameyn noocmaa bay dhalinyarta ku yeesheen walaal horta arrin fool xun baa ka dhacday waa saad sheegtay oo maarata waxa weeye maaratay dhalinyarta iyo cid walba saamaysay saameynteeduna iska xumayd tiina maash waxa weye waxa weye dhib badan bay keensatay oo hanti la boobo hadday tahay maxaan ku dhahdaa dhalinyartii oo kala firdhatay hadday tahay waxa weeye dhibaatooyin fara badan baa ka dhacay laakiin markaad eegto siday dhalinyarta u saamaysay tusaalahaan waxaad tidhi dhalinyarta way kala firdhatay ama way ku kala tagtay sidee bay saameyn ugu yeelatay ama wadajirkii ama noloshii ama shaqooyinkii iyo waxyaabihii la quseeyey
walaal kolley saameyn badan bay yeelatay oo dhalinyartii hadda waxa weeyaan degmooyinka ka timiday ama gobollada ka timiday ama waxa weeye maanta waxay ku kala noqdeen gobolladii iyo way kala yaaceen marka saameyn badan bay wallahi ku yeelatay aanadna waan uga xunnahay maarta in saameyntaasi ay yeelato dadaalla ka socda deegaanka sida mas-uuliyiinta qaarkoodna warbaahinta la wadaageen sidii arinta loo dejin lahaa adiguna waxaad sheegtay in hawshu iminka degan tahay dadaalada nabadda ama arrimahan sidii loo dejin lahaa door noocmaa bay dhalinyartu ku leeyihin walaal doorka ugu muhiimsan waxaa kuleh dhalinyarta kuleh in xoogga la saaro oo waad og tahay hadda waxaa socda shirar badan oo maarata lagu qabanayo hoolka sayidka iyo xarumihii maarata waxa weye loogu talagalay in bulshada laisku keeno marka dhalinyar fara badan baa maarata ka qayb qaadanaysa dhalinyar fara badan baa maarata u yaacaysa oo dadaal in maanta la helo waayo waxayna bartay cashar ba ayaa laga bartay meeshii waxa weye dhibkii dhacay casharkii laga bartay ayaa maanta wuxuu keenayaa in dhalinyartii ay maarata is-abaabusho ay nabadii soo celiso arrintaana xaqiiqatan aad baan ugu faraxsanahay in maarata waxa weeye maanta ay dhalinyarta gacantays haysato meel walbay joogto dadaalada socda qayb bay ku leeyihin baa tiri marka la eego hababka dadaaladaasi ay u fulinayan dhalinyartii jidad noocmaa bay u marayaan
kolley horta waxa weeye waxay ka bilaabeen oo dhalinyarta ay ka bilowday in ay jidadkii iyo meelihii dhibku ka dhacay ay hagaajiyaan oo nadiifiyaan oo gacmahayagos haysta ay jidadka maaragtay wada waxaweye qashinkii iyo dhibkii ka qaadaan kadibna in bulshadii laysku keeno oo afkaar badan oo maarata waxa weeye dhalinyartu ay isweydaarsanayso oo xagga nabadda ah oo in gacmaha laisqabsada ah taasina waxa weeye waxyaabaha maarata ay ku soo noqonaysay bulshadu inay waxa weeye ay ku walaalowdo oo laiscafiyo oo marata waxa weye ay isku soo dhowaadaan dhalinyarta ayaa xaqiiqatan ka shaqaynaysa welina dhalinyarta waa sii wadda hawshii oo marata waxa weye ku dhex jirtaa dhib kastoo dhaca ama horumar kasta labada dhinacba markaad eegto xooga ugu badan ee dhaqaajiya waa dhalinyar waxyaabihii jigjaga ka dhacay ama deegaanka guud ahaan labada dhinacba dhalinyarba udub dhexaad u ahaa hab noocmaaba iyaga ku gaadhisaan in dhalinyartii guud ahaantood lagu qanciyo hanaanka aad sheegaysaan in la wado ee nabadda iyo dejinta ah sidee wada gaadhaysaan
walaal insha allah horta kolley xukuumadda waati way maqnayd iminkana waxaan rajeynayaa madaxweynaha cusub inuu insha allahu tacaala yimaado kolley iyo xukuumaddiiba ay timaado dhalinyartii in lasu keeno in maxaan ku rahdaa waxa weye dhexdooda cafis laga dhaliyo inay gacmaha isqabsadaan iminkana waxaaba yimiday dee qolooyinkii kale ee maarata waxa weye dhalinyarta ahaaya iyaguna xaqatan iyaguna waa hadda way yimaadeen bal in dhalinyartaa lasu keeno oo iscafiyaan oo waxa weye dhalinyartu ay hal meel ka jaan qaado ta aan ku han weynahay aan rajeynayna waa taa weye insha allah iminka halkan safar baad ku timid hargeysa howlaha iyo dadaaladaad sheegaysa anaa jigjigaiyo deegaanki bay ka socdaan labadaas xidhiir noocmaaba ka dhexeeya walaal insha allah waxa weeye anu safar yaro gaabama kulli ku imiday waa runtaa ha ahaatee haddana xaalkii iyo suu u socdo maaratay waxa weye nabadgelyadii iyo shaqadii u socoto waan ka warhayaa waanan ka maarata waxa weye waan waan kala socdaa oo dhalinyartii waxa weye waan ka dhiirigelinayna in ay maarata waxa weye maarata waxa weye isku yimaadaan cafi sameeyaan maxa weye lasusoo qolooyinka kalena maxa weye iyaguna soo dhowaadaan oo aan la caadifad iyo maarata waxa weye dhibaato aan la samaynin in magarata waxa gacmaha lasqabsado taasi waataan ka shaqaynana oo mar walba haddaan joogni adaan maqanahayba waxaa tidhi cashar baa laga bartay wixii jeegjiga iyo deegaanka soomaalida etoobiya ka dhacay haddiiba casharkaas aad sheegaysaan idiin muuqdeen la bartay sidee baanay dib uu dhici karin ama aanay usoo noqon karin dhib kale oo ay qayb ka yihiin dhalinyartu walaal insha allah ilahay saan ka rajaynayo waxa weeyaan waxaas inuuna dib noogu soo noqon baan horta rajaynaya marka hore haddii dhalinyar tahay iyo haddii bulshadii kala tahayba waxa weeye in maanta gacmaha aan isu saarno inaan ka shaqayno in magaranaysa waxa weye una waxaanay dib usoo noqonin ta noo taalla taasa marka hadafkaasaan rajaynayna insha allah intaan wada qaadano in aan maanta meel marino insha allahu tacala haddii ilahay yidhaahdo saa darteed waxa weeye fariinta aan diraya waxa weeye kolka hore waxa weeye horta dhammaan bulshada waan ka tacsiyayn oo waxaan ka tacsinaya dhibaatooyinka soo dhacay marka labaad waxa weeyaan waxaan dhiiri gelinayaa annaga oo jecel maxaan ku rahdaa in aanu dowladdu maanta isbedelka jira inaanu la jaan qaadno oo aanu hore u wadno oo waxa weeye waxa weye maanta waxa weeye aan horumarka in horumar la helo aan ka wada shaqayno annagoo gacmaha haysana bulshada xaqatan waxaan aad ugu hambalyeynayaa hadda madaxweynaha yar cusub waa nin dhalinyara waa nin maxaan ku rahdaa fahmi kara la jaan qaadi kara waxa weeye maanta wadciga jira iyo waxa jira isbedelkan iyo jacaylka iyo walaatinimada wala uu hadda ra-iisul wasaaruhu wado inaan la jaan qaadno taasaana faran qof walbana taasaan ugu baaqaya
maxamed yuusuf oo ka mid ah dhallinyarada magaalada jigjiga ee xarunta dowla deegaanka soomaalida etoobiya waxaana uu magaalada hargeysa ugu warramayey waryahayaga barkhad maxamuud kaariye waa tahay sharwacow goordhow dhegeystayaasha waxaan usoo gudbin doonaa ciyaarihii balse dhinacii heesaha haddii aynu ku horumarno oo aan waxaan usoo qabanaynaa fanaanka cumar dhuule cali rabbi naxariistii jannaha ka warramiyo mid ka mid a heesaha uu ku luuqayo
yartan aawadeed u oomana yartii aynigeed oo ilwaad samayd erayada kalgacal tii odhantideyn ti aynigeed oo ilwaad samayd erayada kalgacal tii odhantideyn ubaxay jannadin ka ugu jecla ayaa arkoon homiga sida u badan dhalay yartan eegan jiray tan aawadeed anfacada nacay tan aawadeed anfacada u nacay waa codka fanaanka eebanaxariisi jannaa ka waraabiyey cumar dhuulo cali dhegaystayaal ayaad ku maqlayseen ama aynu intaasi kaga soo gudubno halkii weli ku guda jirnaana waa barnaamijkii dhallinyarada maanta haatanna aynu wararkii ugu dambeeyey ciyaaraha inoo guud maro waryahayaga amaba saaxiibka iyo jamaal axmed cismaan oo haatan stuudiyo igu heli
aad baad umahadsan tahay sharwac kulan wanaagsan dhegaystayaal haddaan idin dulmarno kulamo ka tirsan horyaalada yurub qaarkeed ayaa la dheelay horyaalka dalka talyaaniga oo isagu isagana ka mid ah horyaaladii toddobaadkan furmeeya ayaa waxaa naadiga rome ay ku bilaabatay gool guul muhiima kadib markii naadiga torino ay martigelisay kagana adkaatay gool iyo waxba naadiga kubadda cagta ee torino ayaa markaasi marti loo ahaa ciyaaryahan ejen zeko ayaa goolka keliya ee kulankaas la dheliyay oo dheliyay daqiiqadii sagaashanaad ee ciyaarta intaysan dhammaanin markaasina goolkaasi naadiga kubadda cagta rome ee aada ugu baahnayd imboli kalyari laba gool iyo waxba naadiga imboli ayaa ku awadroonatay naadiga barma ayaa waxa ay la dheshay naadiga udinese waxaana ay ku kala baxeen barajo laba iyo laba laba iyo laba gool ah hase yeeshee kulanka xiisaha badan ee la sugayay indhaha lagu hayeyna waxau ahaa kulanka inter iyo saswala dadka ciyaaraha falanqeeya waxa ay doonayeen inay arkaan barsida ay inter sanadkan isku qaabaysay iyo waxa ay horyaalka ka bedeli karayso sanadkan ha yeeshee guuldaro ayay ku bilaabatay xeryahan berradi ayaa daqiiqadii toddobiy labaatanaad gool ka dhaliya ciyaartooyda naadiga inter milan isla mar ahaantaasina goolkaas oo rigoora ahaa inkastoo inter ay dadaashay oo ay fursado dhowra samaysay haddana uma suuragelin inay dabadhaafiso golwadaha naadiga kubadda cagta ee saswalo wax goola bolonya iyo sbal gool iyo waxba naadiga kubadda cagta ee sbal ayaa ku awadnonaatay waxaa sidoo kale kulamadaasi ay ahaayeen kulamo markaa ay daba socday kulamadii sabtidii dhacay atlanta iyo fiorentina atlanta iyo naadiga rosenan ayaa dheeli doona kulanka keliya maanta horyaalkaasi laga ciyaari doono dhinacii dalka talyaaniga manchester united ee guuldaro la soo darisay kadib markii brighton and half albion la dheeshay saddex gool iyo laba gool ayaa lagu wadronaaday naadiga manchester city ayaa ku durdurisay naadiga harrisfield town lix gool iyo gool ay kaga adkaatay lixdaasi saddex ka mid ah ciyaaryahan sergio guero ayaa dhaliyey banley iyo watfordna saddex gool iyo gool naadiga banley ayaa afka xiido loo diray dhinacii dalka spain isaguna naadiga eber ayaa la dheeshay naadiga kubadda cagta ee howsko waxaana ay kaga wadronaatay laba gool iyo gool oo naadiga eber afka ciidda loo daray rio vayacano ee sevilla afar gool iyo gool naadiga rio vayacano ayaa laga wadronaaday real madrid ayaa guul ku bilaabatay kadib markii uu ka tegay ciiryahankoodii cristian ronaldo oo ka mid ah ciyaartooydii naadigaasi ay ku duulaysay laba gool iyo waxba ayayna ku awadronaatay naadiga kubadda cagta
ee dalkaasi spain ka dhisan real madrid ee artoyga garth bale ayaa gool ka mid a goolashaasi u dhaliyey maanta waxaa la dheli doonaa kulamo oo iyaguna ka tirsan horyaalka dalkaasi ingiriiska markaynu egno oo kale crystal balace liverpool ayaa dheli doona dalkaasi spainna valencia waxay la dheli doontaa naadiga atletico madrid atletico bilbao waxay la dheli doontaa naadiga legnes waxyaabaha kusoo kordhana waan idiinsu gudbin doonaa natiijooyinka kulamadaasi xubinta ciyaaraha halkaas haynoo joogto
jamaal axmed cismaan aad iyo aad ayuu mahadsan yahay oo inala socodsiinaya wararkii ugu dambeeyey dhanka ciyaaraha haddana aynu markale dhegeystayaal dibo jallicno dhinacii kaalmaha heestaha waxaa idinku soo maqan heesta heshiis guur iyo weliba codadka fanaaniinta ahani u k iyo weliba xawaale aadan
waan filaya inaad ka wada hesheen heesaasi hani u k iyo cawalaadan ayaa ku luuqinayay waxaynu guran duheyda idaacaddeenii duurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta cabdixakiin maxamuud shirwac iyo anigoo jamaal axmed cismaan idinla socodsiinaya tan iyo afarta galabnimo waxaan kaga tegaynaa nabadgelyo